sanadkii ugu dambeeyey warbixinno barnaamijyo wareysiyo iyo kuwo kaloo aad u fara badan oo ay shacabku ay ka heli karaan goor weliba iyo waqti weliba ballanteenu waa raadiyo baydhaba isha warka
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duurbayla dhugunsadayaal ha ka dhowaada warkadda hurnima ee warbaahinta raadiyo baydhabo qodobada uun warkaana siinkahayn weliba ayo shalayina jubbaland oo ku jawaabtay hadalha kuwi hadal gefe oo ra-iisul wasaare rooble iyo qoyskii kranta haliil la kusheegay wararkan ka dambeeyey xaaladda ee maamul goboleedka galmudug ra-iisul wasaare rooble oo baaqa ku saari xaaladda kacsan ee maamul goboleedka galmudug sheekh shaacir oo ku hadalay sababtiyo onqobsadeen guraceel khasaare ku dhaladay rasaas ciidanka booliiska boosaasiyo ku fureen dad shacabe booliiska puntland oo dadanhili weerar ku dhihi magaalada garowe somalilan oo howlgalla ka qabatay dadha kujeeda koonfurta soomaaliya akhbaaraadka banaankan weliba una siinkaana shan boqol oo muhaajiriine oo la kahiri liibiya iyo madaxweynaha maraykanka jo baidan oo booqasho lama filaanay ka seedi aqalka koongareeska maraykanka waayahay dhugunsadayaal mar kale duhurfayla waa duhurnimo sabta ee taariikhdan iyo ka eedanta lamada bilo tobnaad lamakii labaatii kowta intaas weliba yohayana qodobada faahfaahintii oo warkaan isinka dhugunsada doontaan in isdiyaariya kolka dhow yoogiyo faahfaahsan duhurfayla dhugunsadayaal madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan yaa weliba uuse sheegay iniyo ku xunyin hadal gafe oo ra-iisul wasaare rooble iyo qoyskii grand tahliil faarax ee ku sheegay gudoomiyaha degmada luuq ee gobolka gada madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo qoraal hasaariya weliba uuse raaligelin siiyey ummadda soomaaliyeed mukusii ero ummadda soomaaliyeed hadalkii ku weeriyay gudoomiyaha cali kadiye oo hay oo hay in grand tahliil iyoan ku qiimo badnayna dowladnimada soomaaliya usoona meelasayti ka sheegay hadaladaasaytiniyo ha kuweereen dadxilka sanhayna soo kaleed weliba uusan ka baaqay dhammaan walgorodka gobolka gedi iyo sida dhalinyarada culimaadudiinka aqoon-yahanka bilaanta iyo ganacsatada inay ku jawaaban gefkiyo jeysadayaan dadkii oo ka dhex nool oo magaaj oo adeegsadayaan hadalka madaxweyne ku-xigeenka jubbaland yaa weliba uu saakeeday iyo oo gudoomiyaha degmada luuquse sheegay inay karaan tahliil iyo aan ku qiimo badanayna dowladnimada soomaaliya welibaan uuse sheegay in use qaba inay aadan dhali karaan tahliil xitaa uuse garabka laku gooya dhinay kaleed madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor yaa weliba uuse bilaabay kulamo xalanka weydiiyo xaaladda murugsan ee deegaanada maamul goboleedka galmudug madaxweynaha ayaa weliba uuse xalay la kulamay qaar kumid ee odayaalka dhaqanka weliban uuse kula hadlay sidii lankueelsidii lankuweelo lahaayero ururka ahlusunna ee qobsaday degmada guraceel iyo tillaabooyinkii oo qaado doonaan qaar kumid ee odayaalka dhaqanka yaa weliba ayo sheegayna iniyo dadaalka bii doonaan sidii xallanka hele lahaay waana lankabaaqsada lahaay inay dagaal uuse kudhigi gobolka galgaduud maamulka galmudug yaa weliba ayo sheegayna inayun aqbala doonno urur hubaysan inuu qobsadaan magaalooyinka oyo jibiyaan heshiiskii laka dhisiyaro maamul goboleedka galmudug xaalad kacsanaan ayaa weli ku jirta deegaanada maamul goboleedka galmudug gaar ahaan magaalada guraceel isla wararka galmudug yaa ka jarnay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble yaa war-saxaafadeeda ku saaray xaaladda kacsan ee deegaanada maamul goboleedka galmudug kureed markii culimada ahlusunna iyo si puntland la wareegeen gacanku haynta guraceel ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa weliba uus wallaku xumaadan aragay xiisadda colaadeed ay ku teegeen deegaana ku tirsan gobolka maamul goboleedka galmudug ra-iisul wasaaraha ayaa weliba uuse ku tacsiyeedeeyey in tacsiyeedeero dadkii ka dhimaday isku horimaadidii kudhi isku hor imaadidii dhi welibana caafimaad deg dega ilaahay in ku tugay dadkii dhaawacyadii oo hadeereen weliba ra-iisul wasaaraha antaaseytiusa ka daray inay hogaanka galmudug iyo mas-uuliyad isku saaraan ilaalinta nabadgelyada shaldambeeyowka iyo wadajirka reer galmudug weliba aana si degdeg ah dalbaday in la xaliyo xiisadaha iyo khilaafaadka kale ee rabshadaha wadada ra-iisul wasaaraha ayaa weliba uusan ka baaqay dhammaan reer galmudug iyo maamulki maamulka iyo shacabka inay gacmo isqubsadaan waaniyo midooda dagaalka al-shabaab iyo cid kasta oo haliska ah xasiloonada dowladnimada iyo horumarka maamul goboleedka galmudug hogaamiyaalka ururka ahlusunna waljamaaca hogaamiyaha ero ururka ahlusunna waljamaaca sheekh maxamed shaakir cali xasan oo waraysi gaaraysa b b c da weliba uuse sheegay in maamul goboleedka galmudug use meel isla dagaalamo lahaayay al-shabaab iyo weerar ururka ahlusunna weliba uuse sheegay in ujeed jonkawing iyo unrugan gobolka galgaduud yeeta la dagaalanka al-shabaab weliba kale uuse sheegay in yontegning in la hagaajiyo walwalba oo qaldan waa siduuse sheegay sheekh sheekh maxamed shaakir weliba uuse sheegay in maamul goboleedka galmudug iyo aan ku horjeedna waaniyo-iin dadkii muddo dheer gacanta ka hay gobolka galgaduuda maamulka galmudug yaa ka eeday in dagaalka sheekh shaakir yaa weliba uska eeday maamul goboleedka galmudug in dagaalka al-shabaab iyo inijeedna balseyo fadahayan dagaal iyo la galan ururka alusunna xiisudun yaa weli ku teegan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya kuleed markii shalay ciidamo ku tirsan ururka alusunna waljamaaca iyo qobsadeen magaalada guraceel ee gobolka galgaduud khamiistina dagaal culus yaa kudhihi deegaanka bohol oo qiyaastii soddon kilomitr injara magaalada dhuusmareeb meelasaytio iyo dadka dhimadeen dhugunsadayaal warka duhurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhow ayaa dhugunsa haytaana hal qof oo dhalinyaro ayaa ka dhimiday ko kalena ka dhaawacmay agagaarka daarta gaaca ee magaalada boosaaso kureed markii rasaas iyo furin furyaro askari ku tirsan booliska puntland booliska gobolka bari oo dhacdadan xaqiijin yaa sheegeen in xabsiga la dhikay askarigii falkaaseytii j c d laamaha amniga yaa sheegeen in falkaaseytii indhiyaro sikidiisa islamarkaasaytin dhalinyarada dhaawacantay iyo caafimaad taame oon rajayayaan arintun yaa weliba ayaa keydasay xillo toddobaadkii hore ciidamada ilaalada madaxweynaha puntland iyo rasaasyo ku furan baabuurdad shacab ay saaranayeen taasaytoo sababtay in meelle ka dhimata gabar kumid haytay dadka rakaabka baabuurkaasi isla wararka puntland yaa ka jarnay ciidanka booliska dowlad goboleedka puntland yaa weliba magaalada garowe xarunta gobolka nugaal waana caasimada maamulka seyty ee kiirtay shan qof oo kumid ah dadka deegan magaalada sidii oo sheegeen wararka lakuhelahaya ee magaalada guraceel ee ero garowe sababta shantan qof ee booliska puntland iyo hirenya weliba laga sheegay in dadka seyty iyo kumid hayeen lamadhin oon dhexeeya arrimo murun dhuleed oo naytay iska haysadeen islamarkaa saytin dhini kumid us xalaytii weerarka qaaday idkayaala magaalada garowe riguun hubaysan yaa weerarka weeraran ero idda islamarkaa saytin weliba iyo ciidanka booliiska maamul goboleedka puntland iyo qobadan weerarka sayti qobadan ero weerarka sayti dhii shanta qof ee laahiri ahana sayti oo lagahaayo saldhigyo leyin ciidamada booliiska puntland majara khasaaro ku dhaladii weerarka xalayti kudhii caasimada puntlandka sayti oo jeysadeen raguwaysan ooyo baxsadeen welibaana la sheegay ero laha qobadi welibaana la sheegay in weerarka dhii xalaytius la xiriira ka horay ndhi oo naytoola ka qaaday guriga taliyaha booliska nugaal maxamed aadan jaamac degele taliya maxamed aadan degele ayaa sheegay in weerarka laha ka qaaday guruji iyo fulyan dadla ku xukumi dadla ku xukumi dhul murun ku teeganayti kureed markii la hiri lankanka weynaayay oo ndiidii iniyo hoggaansamaan xukunka dhugunsadayaal wile warka duhurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo ayaa dhugunsada hitaan ciidanka booliska somalilan ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa weliba hamiinkii xalay haytay howlgallo bilirin iyo ku sameeyeen xaafado ku tirsan laascaanood kaaseyti oo dareeray saacado dhowre howlgalka ayaa ciidamada weliba lakaha ka qobadeena dad fara badan oo ka jiraan ganacsato yaryar oo ah ku jeedaan koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolada tang ee baay iyo bakool yoona isjeeyeen gudaha garoonka banooniga lugta ee cabdi bile ee magaalada laascaanooda saraakiila amniga somalilan ee laascaanood ee waliba ayaa sheegeen in baaritaano shilduwunyo ku wedan dadka laaka qobday howlgalka oo qaarjo landiidi qaarjo la dhiero welibaana dadka lahaayay weli landiiday inay unseedaan dadyo wararkayaa weliba intaasi oo kasii darahayeen in intuusa dareer howlgalka ciidamadii oo sameeya ahaan booliiska somalilan intii howlgalkuusa dareeray iyo jirdil jeysadeen qaar kumida jirdil landeysadii qaar kumid ee ganacsatada islamarkaasaytana la weydiiyey inay xiriiri oo kula dhexeeya ururka al-shabaaba howlgalkun laku fuliyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sooliya kooye kureed markii muddooyinkii dambe magaalada sayti iyo hakabadeen falal amni daraya oona meelasayti laka diliyay mas-uuliyiin iyo xubno kaleed ooyo fuliyeen dablay huweysan weerarada sayti laka diliyay dadka mas-uuliyiinta iyo xubno in iska jiraan dhugunsadayaal warka duhurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo ayaa dhugunsadahay tan intiuun akhbaaraadka dhinacankeyneen gudubna wararka galmudug yaa fiiryaane ururka ahlusunna ayaa sii buuta anglawareegay gacankahaynta deegaanka ceeldheere ee caasimadda dhusmareeb qiyaastii soddon kilomitir injara ciidanka booliska soomaaliya ee ku amar qaadaan maamul goboleedka galmudug iyo milaseyte iskukubahi ciidankun yaa waliba fidhijo iyo ka samaysadeen saldhigga ciidanka iyo xarunta maamulka deegaanka ceeldheere waliban iyo sheegana inayo sii dareero doonaan deegaankun yaa muhiim eh inilka deegaankun yaa muhiim eh ilaaliyowka ama inilka ilaaliya ammaanka caasimadda maamul goboleedka galmudug ee dhuusmareeba dhugunsadayaal weliba isin dhugunsahaytana warka duhurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhawa haddana akhbaaraadka binaanka qoraalkii hasaartii eros hasaari agaasimaha hay-adda qaxootiga norway ee dalka libiya dex rogo iyo weliba uusuu ku warbixiyey xariga wadareedyo ka badan ee dadjan boqol oo muhaajiriin ee diirayaan jimaadeele ka qowday magaalada caasimada libiya ee tripoli muhaajiriintun iyo qaxootiga kusugan libiya weliba gaar ahaan haan haysana degenaanshaha sharciga ee dalkaasayti inta badan iyo halisan ka jaran xabsina nigmeeldayna jirdil tacadiyo galme iyo eebaad oonateo ciidanka badan xarumaha dadka saytilikaha ee ka yaala libiya hay-addan yaa sidoo kaleed waliba ayaa inkabaaqday mas-uuliyiinta libiya inayo si degdeg endhiyan dadka hiring islamarkaasaytin iyo rujan cadaadiska kordhiniga ee muhaajiriinta iyo qaxootiga walibaana wadamada xiriirka lala libiya gaar ahaan dowladaha yurub iyo inkabaaqayna inayo koran qaadaw ee koran qaadan riidan dejinta qaxootiga kasugan libiya iyo unsameeyaan dhini kaleed madaxweynaha mareykanka joe biden yaa booqasho lama filaan ee kaseedii aqalka koongareska mareykanka maalin kuriid markii reeland dhinkii codbixinta muhiimkan haytay oo ku saabsanaytay qorjajii kaabiyaalka dhaqaalaha oo hal dhibic lama trilyan oo dollar ka kahaasa kuriid markiisu la kulmiyay dimuqraadiyiinta aqalka wakiilada weliba uuse sheegay in sheegayro wariyaalka inay codbixinta iyo qob soomo doonta haabahaato lix daqiiqi lix maalmood ama xitaa lix toddobaad toqaadaasa hajiidintan kaabiyaalka ee waliba iyo ka raaxaysaana taageerada taageeryaalka xisbiyada ee aqalka koongareeska balse xildhibaanada dimuqraadiyiinta ee aqalka ayaa waliba ayo sheegana inayoyo inin coday doona ilaa koongareeska uu sidoo kaleed ansixiyo sharciyaa ee bileeriyowka sharciyada balaayiinta dollarka ka hayan oo la kakabow isbedelka cimilada iyo daryeelka bulshada afhayeenka aqalka ee koongareeska mareykanka nancy belos ayaa waliba ayay xaqiijiday inay codqaadista hindis sharciyadka kaabayaalka iyo rajayaasi in la qaado doona jimaadaha waana reernaland dhika doona codbixintan khamiista ee hindis sharciyeedka ayaa qarashaadka kaabayaalka iyo reerlandhiki maanacad ilaa iyo hadda xiliga la qobado doona dhugunsadayaal warkii duhurnimo ayaa antaniinka dhan warka waliba hasaare waana siinla socodsiyaanoo maxmed yare dhiniga farsamo saaxiibkay buur u ahay warkun warnimada tufreednka kulmaan nabaday